asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eeba idmahayo aynu iskula eegno howlo badan oo nolosha ku gadaaman waana xubinta murtada maanta ee mar tuuga kaaga sheekaynaysa marna kaaga sheekaynaysa ee tafsiir iyo wadaad akhriyey diinta eebe ee waana xubinta marna kaaga sheekaynaysa geel jiri marna kaaga sheekaynaysaa ugaas waa xubinta mar kaaga sheekaynaysa hooyo marna kaaga sheekaynaysa waraabe ama libaax waa xubinta mar kaaga sheekaynaysa ugaadh marna kaaga sheekaynaysa geel dhalay waa xubinta marba meel ku geynaysa xubinta ayadii waxay kolba ku tusaysaa ama laga yaaba inaad ka barato wax badan oo xitaa aadan af soomaali ahaan ama nolol ahaan ku aqoonin ayaa laga yaabaa inaad iyada ka barato oo aad ka dhexesho teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi niman ka mid a soomaalidii hore ee geel dhaca ahayd ee geela u qabay in layska dhaco geela inay caadi tahay ee dhacmaha geelu usa dhibka la lahayn niman ka mid a ayaa waagii dambe iswaansaday oo ay dhaheen niyow wax badan baynu geel dhacanay wax badan baan sidan yeella wax badan baan sidan yeelle waa inaan xajinaa oo aan xajkii eebe aadnaa oo aan sanadkan soo xajino oo aan dhibaatada geeldhaca iyo balaayadii rafaadka iyo qaxirka waa inaanu ka soo nasannaa oo aan gelan dhiciisa intaan iska dayno waa inaan xajka u kacnaa saasaa laysku afgartay iyagoo kooxay xajkii aadeen waa soo xajiyeen markii xajkii laga soo baxay lasoo laabtay oo show meel dhaxa la marahayo sheekadan waxay tusaale u tahay nimankii gaal dhici jiray ama gabayga qabaan bulxane ahaa nimay gacantu daabire taqiindale hadduu waayo oo yaro dalleensada intii ducasan loo yeelo damban maayo jeer ay xubnuhu yaro dubaxshaan inaad daysid beel dagan adoon danay ku seetaynin dabcigeedba yaa kugu yaqaan digasho mooyaane gabaygiibay u eg yihiinoo meel yay xubintan uga eg tahay sababtoo ah nimankanu dee geeldacyay ahaayeen way xajiyeen marka xajkay aadeen way soo xajiyeen soo maahaa soo lama rabin inay dembi oo dhan bay ka soo xajiyeen inay niman muuminiin oo xajkooda la aqbalay oo dhibaatada daaye ay noqdaan mayna noqonin meel dhexa markay marhayaan ayaa geel iska daaqahayo oo maaragtay inta sibirta isla galay dhul barwaaqaa daaqahay yay ku soo baxeen markaasaa xaggay ka mareen mid baa dhawaaqay wargelayaa la joogooy ow wargelayaa la joogooy ow wargelayaa la joogooy ow markuu cabaar yidhi dhowr jeer yidhi ayuu isgartay inuu geel dhaca aho markaasuu yidhi allah waraan ishilmaamay mise anaaba geela la joogay ow geel soo kaxeey geel war geel soo kaxeey geel soo kaxeey geel anaa la joogay ow buu bilaabayba u fiirsayaa markii hore muxuu lahaa wargeel ayaa la joogay ow markuu wax la hadlo waayo wuxuu hilmaamay inuu cibaado ilaahay ka imaaday oo ajir u socdo oo xajkii ilaahay uu ka imaadayba welina uusan gurigiisii gaadhin taasuu hilmaamay geelan iska daaqayana inuu ammaan geliyo waa awoodi waaye markaasuu wuxuu yidhi wargelayaa la joogooy ow wargelayaa la joogooy ow wax la hadlo waay mase anaaba la joogiyo waan hilmaamay mase anaaba geela la joogay cagtuu soo mariyey halkaasuu geeli inta soo kaxaystay ow saasaa lagula soo cidgalay sheekadani waxay ku tusaysaa gabayga qabaan burxaan aan soo qaatay ee ahaa gacantii qaadqaad barata gumudkeedaa dhaqdhaqaaqa iyo mahmaadii kale iyana ahayd cajiibka ahayd ee ahayd waxaad baratay waa baaska waxaad barato waa baaska labaduba maxay ku tusayaan waxay ku tusayaan labaduba bili-aadanku haddii uu tuugnimo barto oo tuugnimadu ay la weynaato inuusan weligii tuugnimada ka tanaasuleynin oo mahoshadii tuugnimada xitaa hadduu daayo iscelceliyo mahoshadeeda inayna ka dhammaanaynin tuugnimada waxay kaloo ku tusaysaa haddii ilaahay idmahayo haddaad maaragtay aad dhaqanxumo barato noocay doonto ha ahaatee dhaqan xumadii ama magac ahaan inay kuula soconayso xagga biniaadanka ayna kaaga hadhaynin amaba dhaqan ahaan ay kuula soconayso oo say kaaga hadho ay adag tahay oo maalin walba inaad wax amsiiso adigu tuugada iyo dhaca iyo boobka iyo waxqaashada iyo musuqmaasuqa iyo wixii bartayu inayna wax bara kale ahayn dib dambena ayna u soo hagaagaynin wanaagna aan laga rijaynayn ayay mahmaahyahan ku tusayaan labadan mahmaahood ee aan soo qaadanay ee ah gacantii qaadqaad barata gumudkeedaa dhaqdhaqaaqa iyo tan kale kule waxaad barata waa baaska labaduba waxay ku tusayaan in tuugada iyo musuq maasuqa iyo waxyaalaha noocaas oo dhan wixii bartayo ayna dib dambe u soo hagaagin hadday soo hagaageenna magacii uusan ka hadhin oo alla waa kii tuugga ahaa iyo alla waa kii musuqa badnaa alla waa kii khayaanada yaqaanay taas iyadii inaanay ka hadhaynin ee ay daba soconayso ayna ku ladhnaanayso weligiina ay maaragtay tilmaan ku noqonayso ayaa toos iyo xubnahan ama mahmaahyahanu inoo tusayaan xitaa tusaale ahaan waxaa kuugu filan sheekada wargeelayaa la joogay mise waan khaldamae anaaba geela la joogay hadda waa ninkii xajka ka imaaday xajkuuba ka imaadae goormuu geel meel daaqahayoo dad leeyahay uu leeyahay anaa la joogay oo fikirka noocaasa uu qaataa horta waa arrin iyada lafteedu kuugu filan inaynu ku wax qaadanno mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi baali iyadaa buulkeeda kaa jecel baali iyadaa buulkeeda kaa jecel